xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado qodobbada ad ku dhegeysan doontaan warkeena saaka waxaa ugu dooroon hayse dagaal oo saaka ka taagan deegaanka xanbuure ee gobolka galgaduud diyaarada duqeyn ka geystay deegaano ka tirsan gobolka gadho dowladda soomaaliya oo shaacisay dad horleh u geeriyooday xarunka covid nteen ergada dooranaysa kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi oo maanta la xaraynayo qaramada midoobey oo ka hadashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya intaasoo qaar ka mida qodobada ugu door koraan warka subaxee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaasan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay xilabaatanka bishii sebteembar sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warkuu intaa ka faahfaahsan warka waxaa saaka soo saaray saaxiibkay shaafici sheekh iyo anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinayaa xiisad dagaal ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay deegaanka xananbuuro ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa saaka xiisad dagaal oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed ay ka taagan tahay deegaanka xananbuur ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug dagaal shalay gelinkii dambe soo bilowday oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo mid ka mida beelaha halkaasi dega ayaa lagu soo warramaya inuu khasaare geystay dadka deegaanka ayaa saaka ka warramaya inay dareemayaan xiisad u dhexaysa labada maleeshiya beeleed oo weli deegaanka isku hor fadhiya waxaana ciidamada dowladda soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan in halkaasi uusan dagaal ku dhex marin labadaasi maleeshiya beeleed ciidamo ka tirsan kuwa gorgor oo ku sugan xero ku taalay duleedka deegaanka xanabuuro ayaa iyagu halkaasi dib ugu noqday islamarkaana dagaal kala kulmay mid ka mida beelaha halkaasi dega saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay gacanbiro ku qabtaan ammaanka deegaanka xananbuuro ee gobolka galgaduud waxaana sheegeen in cid allaaliya ciddii iyadu dhibaato halkaasi ka bilowda ay ka hortegi doonaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dhinaca kale waxgaradka deegaankaasi ayaa dowladda galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay qeyb ka qaataan xasiloonida iyo nabad kusoo dabaalida deegaanka xananbuuro oo halkaasi muddooyinka dambe ay ku dagaalamayeen beelo walaalaa faafahino dheeraad ayaa kasoo baxaya duqeynaha diyaaradaha dagaalka ee kenya ay ka geysteen gobol deegaano ka tirsan gobolka gado diyaaradaha dagaalka dalka kenya ayaa xalay waxa ay duqeymo xoogan ka geysteen deegaano hoos taga degmada ceelwaaq ee gobolka gado diyaaradaha oo joog hoose ku socday ayaa duqeeyey deegaanada kale ah warbeley buuralaha samaroole iyo golgole golgolo cali halkaasoo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqataa goobjoogayaal ayaa waxay ku warramayaan inuu jiro khasaare soo gaaray dad shacab ah balse aan faahfaahin buuxda laga bixin karin inta uu la-eg yahay wararka ayaa waxaa intaasi ku daraya dadka shacabka ee ku noolaa deegaanadaasi la duqeeyey ay bilaabeen ka barakacaan kuwaas oo ka cabsi qaba inay waxyeella ka soo gaarto duqaynta maamulka degmada ceel waaqee dowlad waa dowlad goboleedka jubbaland ayaan weli wax faahfaahina ka bixin duqayntaasi hase yeeshee dadka deegaanka ayaa ku warramaya in deegaanada la duqeeyo aysan ku sugnayn xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana lagu soo warramayaa in dad shacab ah duqayntaasi waxyeella ka soo gaadhay dhinaca kale ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan duqaynta diyaaradaha kenya ay dadka shacabka ku laayeen ee ka dhacday deegaano hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gado dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in xanuunka covid nneteen ay dad ugu geeriyoodeen soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xogta fayruska corona ku sheegtay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay la baaray kun iyo lix boqol lixdan iyo toddoba balse cudurka laga helay boqol iyo afartan ruux kuwaas oo laga diiwaangeliyey muqdisho iyo gobollada dalka dadka cudurka laga helay ayaa waxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegtay inay kala joogaan puntland toddobiyo labaatan qof somalilan boqol iyo shan qof galmudug saddex qof jubbaland oo laga diiwaangeliyey shan ruux sidoo kale warar ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in dadka cudurka laga helay ay kala yihiin sagaashan iyo shan raga iyo afartan iyo shan dumar ah halka cudurka ay u geeriyoodeen afar ruux oo ku sugnaa somalilan iyadoo ay ka bogsadeen lixdan iyo sagaal qofood guud ahaan cudurkaas afmareenka ee covid nneteen ayaa waxaa soomaaliya laga diiwaangeliyey sagaal iyo toban kun toddoba boqol labaatan iyo saddex xaaladood halka kun boqol saddex kun iyo boqol iyo saddex dhimashoa halkaa ay ka bogsadeen sagaal kun afar boqol toban iyo afar kuwaas oo ku sugan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya marwo fawsiya abikar nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay qaytaan tallaabooyinka caafimaad ayna dhaqangeliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo covid nneteen si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo badqabka bulshada soomaaliyeed ergada dooranaysa kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ayaa maanta la xaraynayaa maanta oo axada waxaa la filayaa in la xareeyo ergada muqdisho ku dooranaysa koob iyo tobanka xubnood ee xildhibaanada aqalka sare ay ku leeyihiin gobolada waqooyi ee somalilan guddiga maamulaya doorashada gobolada waqooyi ayaa qoraal kooban oo ay soo saareen waxa uu furay waxa uu furay ergada in si deg deg ah ugu soo xaroodaan hangarka xerada afisyon ee magaalada muqdisho guddiga doorashada gobolada waqooyi ayaa shalay oo sabti waxaa si waxa ay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare maalinta beri oo isniina ayaa waxaa la filayaa in musharaxiinta aqalka sare ay jeediyaan khudbadahooda musharaxnimo si siddeed labaatanka bishan oo ku beegan talaadada ay u qabsoonto doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi ee soomaaliya halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado halka magaalada dhuusamareeb aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertis qaramada midoobey ayaa ka hadashay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa cambaareeyey weerarkii qaraxa ee maalinimadii shalay ahayd ka dhacay magaalada muqdisho waxaa sidoo kale qaramada midoobey ee tacsi u dirtay ehelada dadkii ku dhintay weerarkaasi qoraal ka soo baxay qaramada midoobey ayaa sidoo kale lagu sheegay waxaan markasta garab taagannahay dhammaan soomaalida si looga hortago falalka argixisada ee foosha xun ayaa layidhi ugu yaraan siddeed qof ayaa ku dhimatay siddeed kalena way dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey ama lagu soo raray waxxaah qarxa uu ku qarxay gaadiid taagnaa meel u dhow tallaaba meel dhowr tallaabo u jirta bar kontarool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada gaar ahaana isgoyska ceelgaabta warkii subax dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado oo anigoo sharmaarka idila socodsiinayay saaxiibkay uu soo saaray shaafici sheekey waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa dhegeystayaal saaxiibayaal sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq bowr bayna farayaan